ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa xarigga ka jaray mashruuca korontigelinta boqol iyo konton xarun caafimaad dadweyne oo lacag la-aan ah kuwaasi oo laga hirgeliyey gobolada dalka waxaa ka qaybgalay daafurka mashruucan wasiiro xildhibaano bahda caafimaadka iyo mas-uuliyiin kale cabdulaahi xasan aadan agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ra-iisul wasaaraha uga warbixiyey marxaladaha uu soo maray mashruucan mudane ra-iisul wasaare mashaariicda waqti dheer bay soo socdeen waxaa u maleyn labadii sane ee ugu dambeysay mashaariicda waa laga shaqeynaya habeen iyo maalin tiimka b i u da habeenada qaarkood waxay seexan jireen oo ka tegi jireen xafiiska tobanka habeennimo oo mashruucan ay u taagnaayeen mudane ra-iisul wasaare xarumaha caafimaadka ee soomaaliya korontada la geliyey ama socdo hadda dhammaaday somalilan ka soo bilaaw ilaa iyo kismaayo mashruuca markuu dhammaado waxaa la maalgelinahay waa laba boqol iyo afartan iyo sagaal xarumood oo soomaaliya o dhan ka kooban waxaa u maleen isbitaalka ugu yar ee koronto bixiyo wuxuu bixin jiray shan boqol oo doolar isbitaalka ugu badanna wuxuu bixin jiray labaatan iyo shan kun oo doolar xubnaha ka qayb galay munaasabadan ayaa bogaadiyey furitaanka mashruucan iyagoo sheegay in baahi badan loo qabay
runtii xarumahaas intaan la hirgelin waxaa ka jirtay dhibaato badan oo dadku aysan helaynin koronto xilliyada adag ee lagu jira qalliimada ama xilliyada dhalmada iyo xilliyada emergensiga intaba haddii la helana waxay ahayd koronto aan ku filneen oo runtii dhibaato badan lagu qabo iyo weliba xagga dhaqaalaha aad baana ugu mahad celinaynaa aad baan ugu hambalyaynaynaa innaga ka galmudug ahaanna waxaan kaga faaidaysanay soddon xarumood oo runtii maanta laga hirgeliyey caafimaadka maanta waxaa halkan lagu daafuraya waxaa waaye xarumaha caafimaadka danta guud ee solarka la geliyey korontada la geliyey waa wax weyn oo soomaali usoo kordhay baahi weyn ayaa ay qabeen xarumaha caafimaadka oo babliga ah saa ogtihiin xarun caafimaad ma shaqayn karto koronto la-aan haddii saalada qaliinka ay tahay haddii ay tahay i c u-da hadday tahay haddii meesha ninata caruurta yararka lagu xanaaneeya hadday tahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa sheegay in korontada iyo biyaha ay muhiim u yihiin horumarka bulshada
wasaaraddan waxay ku magacaaban tahay wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha biyaha iyo korontadu ama tamartu waxay udub dhexaad u yihiin horumar kasta oo ay bulsho rabto maanta inay ku tallaabsato hadday noqoto dhaqaalaha hadday noqoto arrimaha bulshada hadday noqoto security-ga hadday noqoto technologiyadda iyo horumarka dhammaan base waxaa u ah tamar haddaan tamar la helin waxaa weeye waxaasoo dhani wax badan kama hirgelayaan ama waxba kama hirgeli karaan korontadan aan maanta isbitaaladeenna iyo iskuulladeena iyo jaamacadaheenna aan u wadno ee soomaaliya ka gees ka gees maanta looga xafladaynayo ama runtii lagu wada raaxaysanayo waxyaabaha ay kaga duwan tahay waa la sheegay waa inay tahay koronto bii'ada la saaxiiba
mashruucan ayaa muhiimad gaara u leh dalka maadaama lagu horumarinayo dhanka tamarta xukuumaddana ay ka go-an tahay in ay sii ballaariso adeegyada korontada si loo xaqiijiyo adeega bulshada